asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan horay u sheegnay ee dhinac walba u dhacda mar iyadoo guyaal badan jirta imaata marna iyada oo gaman yar ah imaata marna iyada oo galabtadan ah imaata waana xubinteenna murtida maanta oo dhinacyadaas badan u daada teennan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ayaa lo lahaa lo-da uu lahaa marka waa uu ammaani jiray bahal ammaanahoo fara badan ayuu lo-da ku qaadi jiray dadka laftiisa marka loo magac bixinhayo waa loo kala magac bixin og yahay oo nin baad arkaysaa wiil uu dhalay ula baxay haddii ilaah kuusuba ogel yahay xayle ula baxay intuu wiil dhalay xayle ula bixi ku kaluu dhali oo wuxuu ula bixi garas iyo gunro iyo wax noocaasa yaad arkaysaa ninna wiil buu dhalahayaa kaas wuxuu ula baxayaa cabdulaahi cabdiraxmaan haddii ilaahay kuu idmahayo waka maxamed aamiin axmed weli magacyadaasuu ula bixi nina wuxuu ula baxayaa qurac iyo garas iyo gunre iyo bilcil iyo qansax marka de magacyadii waa lakala bixin og yahay oo saasaabaa lagu kala bixin og yahay nin baa marka lo-diisa aad iyo aad ugu magac bixin ogaa magacyada uu aad iyo aadka ugu bixin ogaa qaaliga ahaa laba magac buu isu raacin jiray oo laba magacoo cajiiba magacyada xoolaha xaggooda cajiib ku ah saasuu ahaa marka nin cajiibuu ahaa maalinkii dambe ayuu sac kiis ah oo uu jecel yahay ayuu u yeedhi oo si fiican buu oogu yeedhyaadhay kolkaas waxa uu yidhi haddii eebayid mahayo sicibu u dhawaaqo wuxuu yidhi xaylaan xaylaan xaylaan xaylaan xaylaan xaylaan xaylaan xaylaan buu yidhi sici markaasaa nin kale oo ag taagnaaba wuxuu yidhi wareedhe sicu magac qurxoona oo saca magiciisu qurux badana suu yidhi isagiiba u jawaaba wuxuu yidhi xaduur baa ku lamaansane hala yaabin buu yidhi magac qureexa saca halkaas waxaa kaaga cad masale kasta oo la qurxiyo ama masale kasta oo dadku maaragtay aad aragta koox gaara sida siyaasiyiintoo kale iyo ummadaha kale iyo dadka danleyda ah iyo ay si goonia u qurxiyeen ama ay dhaaldhaaliceen haddaad aragta ama ay buunbuuniyeen waxbaa ku lamaan wax gooni ah ayaa ku lamaan waxaasoo dhowr nooc u dhici kara waxaa la mida nolosha bini'aadanka kolba kuwa hagahaya habka ay u dhigaan markay wax ay keenihayaan wax kalaa qarsoon ayaa ku jira haddii laba madax ay meel ku kulanto waxa laga wada hadlay waxa idaacadaha loo sheegay ama saxaafadda loo sheegay ma ahan qayb qarsoon ayaa jirta haddii laba ugaas ay meel ku shiraan ee waxa dadweynaha loo sheegayo wax ka duwano iyagu ay gooni uga wada hadleen oo mustaqbalka ummadan ku lug leh ayaa jira wax walba marka maxay u baahan yihiin in la falkiyo laiska tijaabiyo la ogaado tusaale ahaan de waa taas ninkuba uu yidhi xaylaan xaylaan xaylaan sici magaca quruxda badnaa ayuu saa u soo qaatay markii la yidhi sacaagu magac qurux badnaana dee wuu bedelo waxa uu yidhi magaca hore ee quruxda badan ha la yaabin ee xaduur mid la dhaho aan qurux badnayn ayaa ku lamaan taas iyadii marka masale kaste oo dadka dadka indhaha u ah ay keenaan masale qarsoon oo aan bannaanka la keenin ama aan la soo bandhigin ayaa ku lamaan waa inaad weligaa dareenkaaga qabtaa oo aad la socotaa howlaha noocaas oo kaleenta badanaana aad noqoto mid gungaadhka ku dadaala waa nolosha bili'aadanka iyo siyaalaha ay u dhacdo waxa muuqda mooyaane wax qarsoonoo dedan ayaa jira oo aan weligiiba lasoo hormarinaynin laakiin gadaal yaalla qorshayaasha fogfog kuwa waxaa jira dhowdhow oo ka sokeeya oo dhibaatooyinkooda xumbaarsan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi ladnaan baa laxlagaaxsho leh